bilowgii cutubka siddeed iyo labaatanaad isxaaqna wuxuu u yeedhay yacquub wuuna u duceeyey oo wuxuu ku amray oo ku yidhi waa inaadan naa ka guursan gabdhaha reer kalcaan kac oo xagga fadan araam tag iyo xagga gurigii butu'eel oo ah hooyadaa aabbaheed oo halkaas naa ka guurso gabdhaha laabaan oo ah hooyadaa walaalkeed oo ilaaha qaadirka ahu ha ku barakeeyo oo ha ku badiyo oo ha ku tarmiyo inaad noqotid dad fara badan oo ha ku siiyo barakadii ibraahim adiga iyo farcankaaga kula joogaba inaad dhaxashid dalka aad qariibka ku tahay oo ilaah ibraahim siiyey isxaaqna yacquub wuu diray oo wuxuu u kacay fadan araam xagga laabaan ina batuu'eelkii reer suuriya oo ahaa rebekah walaalkeed tii ahayd yacquub iyo ceesow hooyadood ceesowna wuxuu arkay in isxaaq u duceeyey yacquub oo u diray fadan araam inuu halkaas naa ka guursado iyo inuu markuu u duceeyey amray oo ku yidhi waa inaadan naa ka guursan gabdhaha reer kalcaan iyo in yacquub addeecay aabbihiis iyo hooyadiis oo u kacay xagga fadan araam oo coosow wuxuu arkay inaanay gabdhaha reer kancaan ka farxin aabbihiis isxaaq markaasuu coosow wuxuu u kacay xagga ismaaciil oo wuxuu naagihii uu qabay ku daray mahalad gabadhii ismaaciil ina ibraahim taas oo ahayd nebayood walaashiis si ay naagtiisii u noqoto yacquubna waa ka tegey bi'irshabac oo wuxuu u kacay xagga haaran oo meel buu gaadhay oo halkaasuu habeenkii oo dhan joogay maxaa yeelay qorraxdu way dhacday markaasuu qaaday mid ka mid ah dhagxantii meeshaas oo barakaday halkaasuuna jiibsaday si uu u seexdo wuuna riyooday oo riyadiisii wuxuu ku arkay salaan dhulka qotoma oo caaradiisana samada gaadhay wuxuuna arkay malaa'igihii ilaah oo ku koraya kuna soo degaya oo bal eeg rabbigaa isdultaagay oo yidhi waxaan ahay rabbiga ah ilaaha awowga ibraahim iyo ilaaha isxaaq dhulka aad ku jiifto waxaan siin doonaa adiga iyo farcankaaga farcankaaguna wuxuu noqon doonaa sida ciidda dhulka oo waxaad ku firdhi doontaan tan iyo galbeed iyo bari iyo tan iyo waqooyi iyo koonfur oo adiga iyo farcankaagay qabiilooyinka dhulka oo dhammu ku barakoobi doonaan oo bal eeg waan kula jiraa meel alla meeshii aad tegtidna waan kugu dhowri doonaa dalkana mar kalean kugu soo celin doonaa waayo anigu kaa tegi maayo ilaa aan sameeyo wixii aan kugula hadlay markaasuu yacquub ka toosay hurdadiisii oo wuxuu yidhi hubaal rabbiga halkan jooga mana aan ogayn wuuna cabsaday oo wuxuu yidhi meeshanu cabsi badana tanu meel kale ma aha gurigii ilaah mooyaane tanuna waa iridii samada yacquubna aroor horuu kacay oo wuxuu qaaday dhagaxii uu barkaday oo sidii tiir buu u qotomiyey kolkaasuu saliid ku dul shubay meeshaas magaceediina wuxuu u bixiyey beytel laakiinse markii hore magaalada magaceedu wuxuu ahaa luus yacquubna nidir buu nirday oo wuxuu yidhi haddii ilaah ila jiro oo uu jidkan aan socdo igu dhowro oo uu isiyo wax aan cuno iyo dhar aan xidho oo aan aniga oo nabad qaba ku soo noqdo gurigii aabbahay markaas rabbigu wuxuu ii noqon doonaa ilaah oo dhagaxan aan sidii tiir u qotomiyey wuxuu noqon doonaa guriga ilaah oo wax alla wixii aad isiisidna hubaal meeltobnaadka adigan ku siin doonaa